barnaamijkanya waliba unan ku hadala doonnay sanadkii labada kuntu militer walyaawooyin kuwiina ay ku dhihi magaalada baydhabo labaatiyo sagaalkii bilii koowaad labada kuntu militer baydhabo waliba ku dhiyay banaanbaxa banaanbaxa kudhihi magaalada baydhabo ayaa waliba usahay koo laka taagaraya shirki madallo wada talow qaran oo laka ansixiye intii war laka qaybsada four pointy five mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba yohanes bambowin iyo ka sameyna gudaha magaalada baydhabo iyadoo mas-uuliyiin iyona muujiyayaan intii iyo ka faraxsiin go-aankaasiya gudoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba iyo ku hadalana banaanbaxaasay sidayo markaasay iyo nka faraxsiin weliba ansixinta la ansixiintay markaasay waa laka qiibsadaa afar point five ama afar dhibiisin shan
ciidanka kamaadnagaan waana taageersagna soomaaliya jekwal four pointy five anraayneena walalinka kasikorna oo horay baaqadayna dunjini lagaasiyo madaxdii soomaaliya lagaasiyo ciidankamaadii
toddobaiyo kowdii bili koowaad labada kun tumiyo liti madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan yaa waliba uu sideeraya magaalada xudur ee xarun goboleedka bakola mas-uuliyiin uu sonkorayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan xildhibaano ku dareera dowladda federaalk soomaaliya wasiire oo ku tirsan koonfur galbeed ibliba saraakiil iyo shirgadiisga maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba iyo derana magaalada xudur ee xarunta gobolka bakola kureeda diyaarad iyo wedi mas-uuliyiinta say markiyo deerti degmada xudur iyo waliba markaasay madaxdaasiha ka dhawaaya garoonka diyaarada ee magaalada xudur mas-uuliyiin usinkoraya gudoomiyaha degmada ururka haweenka ururka dhalinyarada saraakiil shalgadiisan ee kusugan degmada xudura iyo weliba fanaaniinta ku tirsan degmada xudura kureed madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba langalbiyey ama markaasay lijeeyey madaxtooyada degmada xudur iyo keliyin maamulkaasaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya uusan korayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliin xildhibaano iyo weliba wasiiro ku tirsan koonfur galbeed iyo weliba dowladda dhexe iyo weliba yonskoyna tarboonka onkuwiin magaalada xudura taasi iyo markaasi hadalahan jeediayanga shacabka ku nool magaalada xudura xarunto gobolka bakola xildhibaano iyo weliba wasiire kushal dareeran koonfur galbeed iyo weliba dowladda dhexe iyo weliba iyo ku hadaleena adeeroog iyo diiran degmada xudur iyo markaasay kuwarbiyan intii muhiimidiyo yahayte sidii ka ogaada lahaayeen xaaladda guud ee kajarta degmada xudura madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo weliba uuse khudbad dheer enjeeday mas-uuliyiintii shalgadiisnaaytay ee kusugnaaytay xaruntaasaya isoona markaas ku hadlay muhiimadda gaara intiyo sii dayanga sidii iyo kufur lahayan jidadka unkuwiin ee degmada xudur hagalaayanga
shabaab islaamae soomaalinamae muslimnamae walasugeegala sheego gororunkaana gordooma jira walan mii-aada waliba diyaarakana wal ala walikutuubtan tartiidii eh inuuna ka shaqayn wali kale ka shaqayn doonka soomaaliya midnimadii iyo dowladnimadii iyo qarannimadii soomaaliya ma ogolaado doono deeliyata roogdiga reedogu nagata olabashotilaka fikiraha in haddii dhihaan soomaaliya reeda nagaaya ma ogolaadana soomaaliya in reeda nagata deeliyata roogda soomaaliya inay horan kusoo kafadaan caalamkana taasa diyaara laigey isbedel dhiyo isbedelkaasoo si demo- si dimuqraadiya ka dhiyow si cadaalada ka dhiyow si transparency ka dhiyow si dadkadhowka ganacsi ka dhiyow iyo diyaara lai umantaasa kusheegaya dowladilaahay diin soomaaliya isbedelyaha ku dhiyeen four point five weli dhibaatada bulshada waa bugooda kor ma jire ila miilahooda kadoorado iyo miilo dabka fishiraaya iniba diiraa rajeeyan marka horumar deera horumarkaasa ka shaqayn doona biidin lahelka
lamada kun tumiyo litibili lamaad oo tumiko maraasa mas-uuliyiin ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba iyo derina degmada weejid ee gobolka bakola mas-uuliyiinta kujeeda degmada weejid ee gobolka bakola iyo weliba iyo derina degmadaasi weejid oo iyo muddo dheer markaasi aan go'doonsanaatay ururka al-shabaab go'doonkaasi oo wada saamay dadkii weliba duunyada ku nool degmada weejid ee gobolka bakola mas-uuliyiin isu ku mid ayay guddoomiyaha gobolka bakola maxamed cabdi tolla odayaalka dhaqanka iyo xildhibaano ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba iyo derana degmada weejida taasoo iyo markaasi inkukurgalayan xaaladda iyo ku noolyiin shacabka degmadaasi weejida maxamed cabdi toll guddoomiyaha gobolka bakola iyo weliba uuse ku hadlaya dhibaatooyinka iyo ku noolin dadka kanool degmada weejida weliba uuse ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba ahaan dowladda dhexe ee kusugan degmada weejid uusan ka baaqaya intiyo muddo gudaantiyo ku furan jididkan ku weyn ee degmada weejid ee gobolka bakola ha galaayan ama ku bahayana sidoo kale guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intii maalmo gudaantiyo markaas gargaar degdeg ay oo ka deersii doonaan shacabka ka dhibaataysan degmada weejida taasoo lanka baahanya intii markaasi iyo deersina maamulka koonfur galbeed iyo weliba dowladda dhexe sidoo kale da weliba goobta ku hadlay cabdullaahi yariisa oo ah guddoomiyaha degmada weejida ee gobolka bakool walin isu ku hadlaya dhibaatada iyo ku noolin shacabka weejida iyo weliba dhibaatada ururka al-shabaab markaasi kahayanga sidaanan iddimaylaraayisu ardeeda inin diyaar garowna adowkun kuolol goosan oo intiin lidagaalagnan fadaan rungataa ligeeka mudanwalaan ha sheegay yoo ardeeda xasiinka sheegay ciidankan way la aasaasanay gubertore shanti bili todobaad lamada kun tumay shanta ee may hatan ardeeda saaxiibeeden ciidanka saraakiisha etoobiya la wareegday kowdii bili sagalaad lamada kun tumay shanta may tababarka nin dhammaaday sidiidii bili koowaad lamada kun tumay lita yo nin gebagabaaw ee ilaa waqtigaasi dhatan afar bilood kaamil ee degmada ahayd unaha ka rafaadani ee ardeeda obsale ragabarshay may buu ahaa ardeeda howlgalka hataa ciidanka hooga dalka ya ku qiib qaadahay in yar israhayaan ya isla howlgalahayaan adowku ku faydaysaa reeg badan yaa hadhamadi ilaahay naris reeg badan dalshooy dad yohan dhamadi ajar kulley insha allah haddii ilaahay er eeda siinka mahadnaga odayaal badan ayaa oo ku dambeey doon siin buraariijiyi doon gubertoor ku-higeenka gobolka cabdulaahi isnaaga ha ka dhawaaye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
soomaaliya soomaaliya ha noolato dhowaan noqol ku yeelay maayo dadkaas ma kasayna soomaaliya dowladda ga- koonfur galbeed ha noolaato dowladda koonfur galbeed ha noolaato reer weejid ha noolaadaan ciidamada qalabka sida ha noolaadaan noolaada salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ata salaan layin surugni horta eedeedan kamaasintin soo dhoweyntisinnin suubideen jisigala sidii luku fadaayo lankoonta ka hor yaa ido haan martireed wadayaablee soorliin ku saari reed meeraye arow sidee waleer sidaan sidii liiskala haylayin suubidime walgooniam insuubine walaasin hata suubideen walaayun iskala haylangnaayo inta mayaha ka dhawaayo jarteena weejiduna kasaane bokool dadmaabaliin kasaan meeroas gaalka ila ku bedeli masgarow la ku bedeli hor irin surunteen way rooshan hata may la raising di surunteen waan sitaan roon la na wax tasnaag iyo tolaan geegira ni dilin intare waajibaadka geey ku bateen walaa isnaal ka horasan dhawaas dhan faalsinagde marka may ha may la amalin ara dadkin dalka dhamay namayaw mara ra jefu kwanan wal high school habo wadankan hal dhisoy wadankan hal dhisoy haano lugoya sin da jaron jaran hadu bidan suda wali tol gurahan idan suda leh oo ndaka jaran ogaan te laag adik intal lan wala ko shay ko obsawn bi lan wala ko shay wala ka gurahan bi bananga surna bananga no clear suda lan gilis gala yo bahas gal lan wala hasaran yo bahas arni qarqara to ay waha hooba fadaan dheegeen hooba fadaan isku dhaafeen hooba fadaan war gurbiyeen una dagaalan jeenna dalka ayno horaystaan saas mi iska oshiinia walaay tala in iskoena dadka ilaa surunyi iriido ku baha shirshir gooniha gala doona insha allah wabilaahi tawfiiq
tumishanti bili lamaad lamada kun tumilito baydhabo sheekh saddexaad oo caan haya lakadilya magaalada baydhabo ee xarun goboleedka baaya weliba lakadilaya wadaad caan ku haya gobolka baaya oo loo erejari sheekh aadan wariisha walina dilkaasaya jeysida iyo kooxo ka hubaysnaaya bistooladooyin marxuumka la diliy weliba muddo dheer weliba uuse ku shaqeeya jiray dacwadda islaamka wadaadkan ya weliba haya wadaadkii saddexaad oo markaas lakadila magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya iyadoo markaas dilkaas iyo sheegdadan intii ku dambeeyen xarakada al-shabaab labaatiyo siyeedkii bili lamaad lamada kun tumiliti weliba magaalada baydhabo ku dhiyay qaraxayd markaas wiinaye inka yaraan lixdan qofood iyo deertee tirada dadkii ka dhaawacmay qaraxay ku dhiyay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya iyadoon dhimashada iyo deraas ilaa soddon iyo saddex qofood kale dadkaasay weliba intioo badan haayana dad markaas cayaar ka fiirsaday lamama qaaxid oo kiyalan afaridoodka magaalada baydhabo saraakiila caafimaadka iyo weliba iyo sheegeen intay wadan samatibiyowga dadkii ka dhaawacmay qaraxay ku dhihi magaalada baydhabo walin uuse intaasay ka daray intay dadka hansho dhaawacsho useyi ahaano markaas halise iyadoona dadka hansho markaasi ka dhaawacmay qaraxaysaya lanqaado doona sidii hosheeyn saraakiila magaalada muqdisho ee caasimad dalka soomaaliya wararka qaar yaa weliba sheegeen intii magaalada baydhabo guud ahaanba markaas intii likadeedii ciidamada nabad sugidda weliba ahaan booliska iyadoona meelansay iyo kuwadaan howlgalo ammaanka laka xaqiijow maadaama uusu kidhiyay qarax eed aan xooganaaye maxkamadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo xaqiijeen intii uusu meelaskadhamadi wasiir ku-xigeenka hubka dhegeysta iyo dhaqancelinta maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo weliba saydo caafimaadka uuse ku dalbaday intii gurmud lanfidi dadkaasay ka dhaawacmay qaraxa ku dhihi magaalada baydhabo labaatiyo sagaalkii bililamaad sanada lamada kun tumidito shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oyo wehelyaayanga xubno kale oo ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba iyo booqdana isbitaalka magaalada baydhabo ooyo ka jiran dadkii ka dhaawacmay qaraxii ku dhiya labaatiyo siyeedka bilalama sanada lamada kun tumilita qarax ku dhiya magaalada baydhabo ooyo ka dhimidan dad dhiirayan lixdan qofooda dhaawacyadiya weliba la sheegay intiyo qaado waayeen isbitaalka guud ee magaalada baydhabo iyadoona dadkii qaraxaysay ka dhaawacmay lambadeliya magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya meeles oo la rajaha intii caafimaad iyo lakafiiriye madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan yaa weerarkaasi cambaareeyay welina uus ilaahay an ka tugaya intii caafimaad degdeg ee si dadkii ka dhaawacmay qaraxaasaya dadkii ka dhimadin uus ilaahay an ku rajay intii uus jana fardowsa ku waraabiya dhinankeed ilaa iyo labaatan ruux ayoo qaban dhaawacyo shilgadiisinya weliba lan qaadaya magaalada muqdisho aanasay oo kumidayna dadkii ka dhaawacmay qaraxay ku dhihi magaalada baydhabo islamarkaasin isbitaalka magaalada baydhabo waa lanku qabad waaye shariif xasan sheekh qaadan yaa laamo ammaanka ka codsadi intii xaqiijan ammaanka magaalada baydhabo si markalada wal dhibaato aan ka deerna shacabka ka nool magaalada baydhabo oo yo ku horjeedan nololyo ururka al-shabaab
lanka muqaayad iska qarxiyow lanka muqaayad baawarka qarxiyow ini lan qabiilshiika aalohay walina sii darraha ini lan ahalshiika aalohay ini lan soomaalika aalohay ini belidka walaga ka suubsadohaya inuu belidka ka adeegadohaya inuu lan og jara oo usuuna wasacadisaya dili doona war haddii aad hadda ku obsanta beriye ka dilin mar lag usi badbaadiya ma jiro wailanaha meel holaan kooda jeesidoy
labaatiyo sagaalkii bili lamaad sanada labada kun tumiliter danjire francisco madera oo ah wakiilka gaarka ee midowda africa anqaabilsan soomaaliya waana in madaxa howlgalka midowda africa ee amisom ee soomaaliya iyo weliba usi kulolan cambaar ay qaraxii ku dhihi magaalada baydhabo kaasoo usa ka dhimideen dad eed inteer badan francisco madero wakiilka gaarka ee midowda africa ee amisom qaabilsan soomaaliya waana in madaxa howlgalka amisom ee soomaaliya iyo weliba uusa ku hadlay qaraxa hasaya walin uusa al-shabaab uusa ka cambaaray etioobka qaldanayeen weerarkaasaya islamarkaasi iyo ka dhibaatoodeen dad iida antira badan oo yoohiin dadkaasaya dad shacaba iyo ka ganacsadaayeen muqaahido iyo weliba dad oo muqaahidoosfadiyeen danjira ayaa tilmaamay intii amisom iyo ku shaqay doonaan sidii markaasi qalab iyo weliba tobabar iyo kasii lahayeen ciidamada dowladda dhexe iyo weliba ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ooyo ku sugayin magaalada baydhabo francisco mader danjira ayaa weliba uusa maamulka koonfur galbeed weliba shacabka ku dalbaday intii oo isla shaqeeyeen sidii markaas lonkahorseeda dhibaatooyinka linjaysidaha iyo bulshooyinta ku nool magaalada baydhabo tumiyo lamadii bili saddexaad ee sanada lamada kun tumilita maxkamadda ciidamada qalabka wadiya weliba iyo xukun kiridaya dadkii la ka-eedaya intii oo ku dembeeyeen qaraxii dhowaan ku dhihi magaalada baydhabo ee gobolka baaya sida uuse ka dhawaaqowa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka wada xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wada iyo weliba uuse sheegay intii xukun dil-e la kiridiye shantii qofood ayoo ku dembeeyen qaraxii ku dhihi magaalada baydhabo hanaso oo la sheegi intii oo ku tirsanaayeen xarakada al-shabaaba sidoo kaleed maxkamadda ayaa weliba iyo amartay inti la sii daya hal qofood oo la sheegay intii uuse lukunkulahayn qaraxaas ugu dhihi magaalada baydhabo oo dadkii la xukumay markaasay la socday weliba sidoo kaleed xabsi saddexsan ee la ku xukumay qofkii todobaad ousa la jari dhallinyaradaas oo lahan hiri intio ku tirsin xarakada al-shabaaba siduusa ka dhawaaqow xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wadan
asaga iyo ismidaamiyihii isku qarxiyey maqaayadan bader si ay u fuliyaan qaraxyadii ka dhacay meeshan siddeed iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo toban iyagoo ku deg kuso ku soo degay cabdirashiid ibraahim xasan asagoo qaabilsanaa in uu diyaariyo qaraxa goobta la dhigi lahaa oo ah meel ay dadku ku badan yihiin sidaasna uu u fulay qaraxii markay dhegaysatay markaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u wadiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in markii uu qaraxa dhacay saacado kadib ay arkeen eedaysane xasan aadan mursal xasan yare oo aad u degdegsan kana shakiyeen sidaasna ay su'aalo ku weydiiyeen asagoo u sheegay in uu qayb ka abaabulay qaraxyada ka dhacay magaalada kadibna geeyay garaashkii lagu soo abaabulay iyo makaanikyadii isku xidhxidhay gaariga qaraxa ah markay aragtay dembi muujinta ah rimuudka uu u adeegsaday ismidaamiyihii ku qarxay maqaayadan iyo dukumiintiyada caddeynta ah ee laga qoro eedaysanaha iyo warqadda isbitaalka oo caddaynaysa dhimashada konton iyo siddeed ka mid ah shacabkii ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay goobtan markii ay dhegaysatay dooddii qareenka oo ahayd in eedaysanayaasha si qoto dheer loo eego eedda mugga weyn oooo loo heesto loona helo caddiimo dheeri ah isla markaana eedaysanayaasha lixaad iyo toddobaad la sii daayo maadaama aysan ku filnayn caddaynta hadda la hor keenay maxkamadda sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in koow xasan aadan mursal xasan yare labo cabdilatiif macalin aadan macalin cabdiraxmaan saddex siyaad xasan faarax afar sharmad aawow maxamed shan cabdirashiid ibraahim xasan oo maqane ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyadii lagu soo wada oogay oo ah in ay abaabuleen fuliyeenna labadii qarax ee ka dhacay meesha goobtan siddeed iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo toban waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah cabduqaadir cali maxamed waxay ku xukuntay saddex sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga si deg deg ah looga sii daayo cabdiraxmaan macalin aadan macalin cabdiraxmaan kaas oo lagu waayey ku lug lahaanshaha eedda lagu soo oogay wabilaahi tawfiiq
tumiyo lamadii bay saddexaad lamada kun tumilita dabley waysanya weliba iyo weerarka qaadana xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo inkiraan toban qofood yaa la sheegaha intii oo ka dhimideen weerarkaasiya wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdilfataax geesay yo weliba uuse sheegay intii dad ka dhimideen iyo ka jaran saddex qofood oo weerarka ha qaadeen sidoo kale dad goobroogyaal iyo weliba sheegeen intii weerarkaasi ay usi socday muddo ku dhowaad hal saac dablayduhu waysan weerarka qaadanya waliba la sheegaa intiioo hirnaayeen labiska ciidamada militariga soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan yo weliba uuse ku sugnaayay magaalada baydhabo ee xarunto gobolka baay akhyaare guud ahaan weliba markaasintaa gabagaweyn ee barnaamijkii gaarka ahay ee una markaasiin ku hadlaan sanadkan lamada kun tumiyo liti waliha way ku dhiib magaalada baydhabo ee saddeedii bilood aan koreye barnaamijkan waliba markaasintaas iinku jeediyahay noo sii dhacale muuse maxamed ateera intii barnaamijka kan lamida reedan kulmaan waliba siinku tawaanay sidaasiyo maana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu